ay uu tusiye wax weyn halkaasuu ku gartay boqolkii sano halkaasuu ku rumaystay ilaan lafa baaliyoobay iyo caynkay ahaayeen way u muuqdaan ilaahay waxau ihi falamaa tabayana lahu kolkay u caddaatay xaqiiqadii dhabtahayd iyo awooddii ilaahay qaala wuxuu idhi iclam oga oo ana allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa ku yidhi iclam waa markaynu qirada kala akhrino ogow niyow haddaba lala hadlayaa inuu ilaahay wax walba karo magaalabaad la yaabsanayd dee waxaa derisku adiga sidaasaa lagu yidhi marka waa haddii la akriyo ficil amar ficil mudaaric haddii la akriyo sida inoo taalla qaala markaa wuxuu yihi kolkii wax waliba u caddaadeen aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waxa aan ogahay oon maanta iga qarsoonayn inuu ilaahay wax walba karo oo aanay dhib la yeelanaynin magaaladaa dhan in uu dib u soo toosiyo waxaa kaloo haddana rabbi uu tusaya halkan arrin kale waa awliyada ilaahay mid ka midoo nebi ibraahima iyo isagoo ilaahiisa istifsaar ayuu weydiinaya nebi ibraahim kama muransanaa inuu ilaahay soo noolayn doono khalqiga taa kama shakisana laakiin maadaam nin gaalada ka mid oo aynu soo aragnay uu kala murmay nolosha iyo arrinkeeda wuxuu doonay bal nolosha iyo waxyaabaha ku saabsan inuu cilmi dheeraada ka yeesho ayuu doonay dabeetana su-aashan habku usoo dhiguu leeya ilaahay habkaad wuxuu abuurtay itusi waa taa si uga sii qancaa buu doonaya waid wakti xus qaala ibraahiimu baa yidhi rabbi ilaahaygiiyow arinii itusi kayfa tuxyi lmowta kuwa dhintay sidaad u noolaysa ilaahay u itus buui qaala ilaahay baa yidhi awalam tu'min oo miyaanad rumaynin awooddayda qaala wuxuu idhi balaa maya waan rumeeyey walaakin ay sa'altuk bay ka dhigantay ilaahayo waan ku weydiiyey liyadma'ina qalbii si qalbigaygu uu u dego oo qofku wuxuu arko ayaa ka sii xeel dheer waxa uu maqlo maqalkiiyo muuqaalka sidaa darteed ayaa ilaahay waxa uu ku ammaanaa dadka mu'miniinta ah in ay rumaysteen shaygii haybka ahaayee maqnaa aladiina yu'minuuna bilghayb iyagoon arag janno iyo naari iyo qiyaamo iyo waxba ayay rumeeyeen iyagoon ishoodu arag waayo maqalkiiyo muuqaalka isku mid ba idan marka qofka muuqaalkii ilaa heerkaa ku qancay ilaa heerkii muuqaalkaoo kale qofka maqalkii ku qancay ammaan buu mudan yahi aladiina yu'minuuna bilgayb marka aan bal hadda muuqaalna ilaahay igu sii ayuu leeyahay ilaahay wuu ka aqbalay qaala markaa rabbi waxau ihi fakud waxaad qaadaa arbacatan min adayri afar shimbiraha ka mid a shimbirtu noocay doonaysa ha ahaato digaagad bay ahayd hudhud bay ahayd mufasiriintu de aqwaal badan aqwaasha qaarkeeda waxaa jiraan faa'iido badani kusii jirin kay doontaba ha ahaato ta u yar iyo ta u weyn mid walba aayaddani way ku jirtaa mucjizadu fasurhunna ilayk xaggaaga u soo dhowee waxay ka dhigan tahay had iyo jeer markaad shayga bidhaaminayso iyo markuu ku ag yaallo dee wuu kala duwan yahay arma wax kaasi noqdeen baad leedahay markuu kaa fog yahay bal haddaba isku soo dhowee uma ajcal waxaad yeeshaa calaa kulli jabalin buur walba minhunna shimbiraha juz-an gobol ku tuur shimbirihii waad dilaysaa waad googoynaysaa buurahaasaad ku kala tuuraysa uma adcuhun u yeedh ma waxaad tidhaa shimbiraya how sukaalaya sidii buu sameeyey ya'tiina ka sacya iyaga oo ordayay ku iman oo dhababacaynaya waclam waxaad ogaataa ana allaha casiizun xakiim inuu ilaahay awood badan yahay shay walbana xikmad u yeelo sidaa garo marka nebigaasi sidaasuu yeelay sidaasu dabeedna ku galowsaday oo uu ku arkay habka ilaahay wuxuu abuuray iyadoo baalashii iyo lafihii iyo dhiiggii iyo wixii isdoonanayaan oo sidaa isu dhex marayaan isu dhex yaacayaan ayuu sidaa indhaha ugu hayay dabeedna waa sidaas ugu qancay marka awoodda ilaahay sidaasay wax walba u hirgelinaysaa wax ku adkaanaya aanu jirin waxaa markaa halkan ilaahay uu ku xusayaa dhaqanka awliyada ilaahay allahu waliyu aladiina aamanuu namaadij baa lagaa siiyey awliyada ilaahay iyo sida ilaahooda ula xidhiidhaan iyo sida ay u doodayaan ee cadowga shubuhaadkiisa u burinayaan awliyada ilaahay cilmigay deeqsi ku yihiin cadiyadana deeqsi bay ku yihiin aayaadkan soo socdaa waa aayaadka caanka ku ah aayaatinfaaq fii suurati albaqara waxbixinta iyo gacan furnaanta culimada qaarkood waxay yidhahdeen waxay ku soo degeen nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaadka ummadda ku abaabulay ile muminiinta ku dhiiri geli baa layihi jihaadka marka waxaa tartamay abubakar iyo cumar cumar baa yidhi abubakar in badan buu kaa dheereeye maanta koobka ka qaad wuxuu keenay xoolihiisa kala badh kolkii uu dhiibuu nebiga guddoonsiiyey ayaa abubakarna wuxuu keenay isaguna wuxuu hayay oo dhanba warkuba ha yaraado markii la yidhi cumaro maxaad u reebtay dee caruurtii iyo reerkii wuxuu yihi kala badh abubakarna maxaad u reebtay baa la yidhi waa adigan dee wax badan keene waxaan uga imid buuri cidat allaahi wa cidata rasuuli yaboohda ilaahay iyo rasuulka ilaah iyo rasuulku yaboohdooda ayuun baaba aniga xoola ee kaashka akownka igu jira aan ku qanacsanahay waa yaboohdaas dabeedna markaa cumar waa ki yidhi waxaan tartankii aan kula jiray abubakar halkaasaan kaga hadhay kadalika cuثmaan ibn cafan isaguna sidaasuu ahaa laakiin dee sideed boqol kun awr baa la idhaahdaa qisooyinka qaarkood say xusayaan oo agabkoodii wata ayuu soo joojiyeyba oo i mujaahidiintu ha fuuleen waa tignicaday fuuli lahaayeen aladiina yunfiquuna buu ilahay yihi kuwa bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaahi jihaadka ku bixinaya uma laa yutbicuuna aan ka dabageynaynin ee aan ka daba tuurayn maa anfaquu wixii ay bixiyeen ay quureen manan ha aayad kalaa ka horeysa mathalu ladiina buu ilahay yidhi kuwii sifadooda waxay ka dhigantay yunfiquuna amwaalahum xoolahooda ku bixinaya fii sabiili illaahi jihaadka kuwa xoolahooda ku bixinaya ka mathali xabad eg shayga la isku shabahayaa maaha qofka wax bixiyey laakiin waxaa la isku shabahayaa wuxuu bixiyey iyo xabada saa inaad u fahamta wey idan marka calaa xadfi mudaaf mathalu maa yunfiqu ladiina أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل ما ينفقون waxay bixinayaan kamasali xaba kuwa jihaadka wax ku bixinaya wadooyinka khayrka waxay bixiyeen waa xabad firyah oo kale ambatad soo saartay sabca sanaabila toddoba naas waa xabad dhulka lagu riday aalaheedii baxay toddoba naas buu soo daayay fii kulli sumbulatin mi'atu xaba naas walba boqol xabaa ku yaala waa imise markaa boqol lagu dhuftay toddoba ee qofkii darabka garanaya waa toddoba boqoloo xabo wallaahu yudaacifu liman yashaa cidda uu doonaya ilaahay intaasaabuu uga sii kordhiyaa wuu sii laablaabaa wallahu waasicun caliim ilaahay baa arsaaqadiisu ballaadhanta oo aan waxba kusoo koobmayn cidda wehelkaana ogsoon idan markaa halkaa waxaa kaaga muuqday dareenka qofka muuminkaah waxbixinta uu ka qabo waa taasoo kale maala marka waxaad qiyaasta adigoo sida xabad firiya la raadsanaya dhul xabad baha odhanine shinidii baad sidataa waxaad doonaysaa xagaaga iyo jiilaalka raashinkaad cuni lahayd waxaana si haysanin dhul bal ka waran qofka kugu yaboohee ku idhaahdo aniguna waxaan hayaa dhulkii haddaad sidato shinidii anigu waxaan hayaa dhulkii aad ku beeri lahayd in badan baad u ducaynaysa waa inaad dhulkii ku beerto dabeetana goosato isagoo sidan u fara badan marka gacanta miskiinka iyo gacanta dadka baahan iyo wadada khayrka leh lagu bixinaya waa ardiya saalixa lilimdaad waa goobtii ku habboonayd bixitaanka saas u dareenaya qofka muuminka wax bixidiisa intuu miskiinku u baahan yahay in ka badan inuu isagu sii baahan yahay buu dareemaya aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi uma laa yutbicuuna maa anfaquu haddii infaaqii ilaahay fadligiisa ka warramay waxaa lagu sheegaya adab alinfaaq waxbixinta adabteeda uma laa yutbicuuna aan raacinaynin ma anfaquu wixii ay bixiyeen manan walaa adan gallad sheegasho iyo waxyeelo lahum aan midna ka dabageyneyn lahum kuwaasi waxay leeyihiin ajruhum abaalkoodii bay cinda rabbihim ilaahooda agtiisa ku leeyihin walaa khawfun calayhim cabsiina dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murugoonaya saasa ilahay ui waa awliya ilaahay marka dee manigu waa adigoo sheeg sheego wixii in badan baanu ku siinay waadna daba taagantay weliga ayaanu ku siin jirnay adigoo taayidha alada waa caam hore khaas buu ahaa waa dhibaata un noocay doonaysa ha ahaato in lagu hiifo qofka idan marka halkaa waxaa ka muuqanaya dareenka qofka muuminka ah uu ka leeyahay sadaqada iyo kagaalka ayaa kala duwan kagaalku marka wax bixinayo waxa uu u arkaya inuu qofkan ka sarreeyo kana xirfad badan yaho uu ka xariifsan yahay idan markuu wax siinayo wuu ku yar harowsanaya hoos buu ugu joogsanaya taana waxaa la dareenaya ka kale isagana dareenkiisu aanu wanaagsanayno halkaa waxaa ka muuqanaya dabeedna inuu cadaawad bilaabo qofkii wax la siinayay inuu cadaawad bilaabo laydhaa rag wixii uu kugu bartunba kugu dila ama waayeelba qofku wax barunbaa wadkii noqda cadhadaasi markaa ay timaado laakiin marka dareenkii hore aynu soo sheegnay uu jiro ka wax la siinayaana wuxuu dareemaya walaalkii oo wax taraya inuu yahay isagii xoolihiisaba uu ducaynaya la barakaynayo idan markaa waxyeelada waxyaabaha waxyaabaha buriya weeye gallad sheegashadu sadaqada waa in laga ilaaliyo ilaahay waxau uhi qowlun macruufun hadal wanaagsan wa makfiratun dembi dhaaf ayaa khayrun ka wanaag badan min sadaqatin wax bixin ama wax la bixiyey oo yadbacuhaa aadan dhibaata ay raacay galad sheegashada iyo waxaas ay raacayaan wallaahu haniyun xaliim ilaahay baa kaaftoon dulqaad badan waxba idinkama baahnaa ciddii xumaan samaysayna ku degdegi maayo wakti bay leedahay hadal wanaagsan oo tidha oo si fiican maaragtay aad qofkii u qanciso ood ugu bushaarayso ayaa ka wanaagsan inaad ka daba tuurto wax badan oo siisay almana walada marka runtii adaabta sadaqada waa taa maskuu inooga waramayo noocay doonaysaba hahaata waajib iyo sunne mid kastaba waa inaan qofkii dareenkiisi iyo moralkiisi aan lagu dhaawicin yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyo laa tubdiluu sadaqaatikum sadaqooyinkiina ha ku burinina bilmani waladaa almanu waa galad seegasho aladaa iyo dhib qofkii moralkiisa lagu tumto kaladii kii oo kale kii sida uu u buriyey xoolihiisa yunfiqu maalahu xoolihiisa bixinaya ri'aaa annaas dadka isagoo istusaya isagoo dadka istusayu wax bixinaya kaasi wuu buriyey idinkuna saasoo kale ha u burinina walaa yuuminu billaahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro toona ma rumaynayo kaa wixiisi way bureen oo qofkii gaalkaa wuxuu bixiyey waxba ugama sugna idinkana saasoo kale ha yeelina famathaluhu kaa tilmaantiisu ka mathali safwaanin waa sallax oo kale calayhi turaabu ciid baa saaran fa asaabahu waxa ku habsaday waabilun mahigaan ama roob weyn oo jirdo gooya aga xaadhay fa tarakahu shaldan markaasuu ka dhigay diri iyo isagoo isku siman oo ciiddii yaraydna meeshay ka tagtay laa yaqdiruuna heli maayaan kuwa istusaya istusayaasha ama ismaqashiinaya dadka ama u gallad sheeganaya heli maayaan calaa shayin shayna heli maayaan mimaa kasaba wixii ay shaqeeyeen waxba ka heli maayaan wallahu yahdi alqawma alkaafiriin kuwa gaaladaa ilaahay ma hanuuniyo ee ka gaalooba ilaahay nicmadiisa ee ku mahadnaqi waayo marka dee waxaad aragtayba laa tubdilu baaba layidhi ha burininaba nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayey dhowr qof inaanay jannada gelayn waxaa ka mid ahaa ka labadiisa waalid caaqa ku ah waxaa ka mid ahaa ka isaguna almanaan wixii uu bixiyey uun ka daba tegaya waxaa ka mid ahaa isaguna kan istuska almurai aad bay runtii u dhib leedahay qofka muminka ahay dee abaalkii wuxuu ka doonaya ilaahay qofka aan iimaan lahayna abaalkii ummaddu ka doonaya abaalkaasoo ay ka mid tahay deeqdii bixiye waxa ay uga soo celiyaan iyo ammaan ay ammaanaan iyo iyaga oo ilgaara ku eeg waxaas uga jeeda marka labadii arimooda laga lahaa ama ujeedadii baaba kala duwanba ilaahay waxau ihi wamahalu ladiina kuwii sifadoodu waxa ay ka dhigan tahay yunfiquuna amwaalahum xoolahooda bixinaya ibtiqaa'a mardaati illaah raali noqoshaha ilaahay iyagoo doonaya dadka xoolahooda bixinaya iyo wa tathbiitan deganaansho oo min anfusihim nafahooda ka yimid oo naftooda waxay ku qanacsan tahay yaboohda ilaahay waxay ku qanacsan tahay wuxuu ilaahay kaga abaalmarin doono iyo sadaqadan inuu kordhin doono deganaanshahaasay naftoodu qabtaa ilaahay un baanu wax kaga doonaya ee ummad wax kagama doonayo ka mathali jannatin beer oo kale beer oo kale ayay sadaqadooda iyo waxa ay bixiyeen la mid tahay macnaha sida ay waxa ay bixiyeen koritaan uu galayo ama uu laablaabmayo u hagaagayo beertaasoo birabwatin meel taaga ku sugan wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin ciise iyo hooyadii markuu ilaahay ka warramayay meel taagaanu geynay baa ilaahay marka beertuna had iyo jeer marka aan meel laydha iyo qoraxdaba ay ku dhacayso oo aan huur ahayn kolkay ku sugantay si fiican bay u baxdaa asaabahaa waxa helay waabilu roob weyn baa helay oo mahigaana fa aatat markaasay soo bixisay kukulahaa wixii laga cunayay ee midho ahaa dicfayni isagoo laban laaban beeraha kale inta ay bixiyeen labadeed bay bixisay fain lam yusibhaa haddii aanu helin waabilun roob weyn oo markaa mahigaani haddii aanu helin fa dallun fa asaabahaa dallun tiix baaba helay oo ku fil aw fa yakfiihaa dallun tiix baaba ku filanba biyo dhiga ama cadcadayn wallahu bimaa tacmaluuna basiir waxaa camal samaynaysaan ilaahay u arkaya waxba kama qarsoona ilaahay tabaaraka wa tacaala muuqaalkaasaa markaa marnaba ma ba-ayso oo waxa weeye beertu markay halkaa munaasibka ah ku taallo kole ciddii beeralaya aada u garanayse haddii roob weyne helo biyaha intii ay u baahnaydna takaariyada iyo jeexjeex ay ugu soo hadhayaan intii kalena way dhaafay haddii roob yaroo koobani uu helana dee godadkii iyo takaariyadii unbaabay isugu taagaysaaba oo markaana wax ka daad weyn oo dhaafayaaba ma jiro laakiin beertu marka ay meel godan ku taalo dee roobkii dhibic ee yarina ma qoynayo kii weyna biyibaa ku fadhiisanaya oo dhirtiibaa xumaanaya marka marnaba sadaqadoodu ma ba'ayso dadka ilaahay dartii ula jeeda waa arrin weyn runtii maantana waxaad odhan kartaa malaha dareenka noocani dadkii kuma badno oo aragtidii iyo afkaartii gaalada iska batay oo wixii la bixinayaba ama hay-ade ha bixiso ama shaksi ha bixiye dee boodhka aad garanaysaa daba taagan oo boodh waa in lagu dhajiyo qofka sawirkiisii waa in lagu dhajiyo waa in idaacada laga sheego joornaalka hebel waxaasuu bixiyey hebel waxaas maxaa soo hadhayba dee dhammaantay qofkani wixii uu bixiyey markuu qiyaamaha idhaa ilaahay waxaasowtan bixiyey dee waxaad u bixisay hebel waa deeqsi si loo idhaahdo waqad qiila laka dee tiina waa lagu yidhi intii aad doonaysay lagu yidhi marka ibtigaaa mardaati illaahi wa tathbiitan min anfusihim ujeeddada taa wey idan markaa waa in la qariyaa wixii la bixinaya ila adigii ilaahay unba idinka dhaxaysaa halkan haddaba ilaahay waxa uu ku xusayaa tusaale aada u cajiib ah tusaalahaasoo sheegaya qofku haddii uu wax bixiyo oo uu ka baaba'o inuu waayayo wakti uu aada ugu baahnaa shayga masel aada dhiganaysa ama aada kaydsanaysa waxaad u kaydinaysaa wakti aada u baahantay aada isticmaasha sadaqadana saasoo kale weeye waynu bixinaynaa laakiin waxbaynu ku doonaynaa ilaahay baanaynu wax kaga doonaynaa sidaa ilaahayba uu tilmaamay maalin aynu u baahannahay oo dee sida aayaduba ay soo tilmaantay iibiyo waxba aanay jirin ama hatoona aanu jirin in akoonkiioo buuxa uu qofkii helo oo dabeedna uu intifaacsado ayawaddu buu ilahay yidhi miyuu jecel yahay axadukum midkiin an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beer min nakhiilin wa acnaab geetimireed iyo cinab badani uu ku yaallo tajri min taxtiha alanhaar hoosteedana webiyaal sidaa u qulqulayaan lahu waxa ugu sugnaaday fiihaa beertaa dhexdeeda min kulli tamaraat midho oo dhan midho oo dhan buu ku leeyahy waa beertaa biyaha leh ee hawrtay ee isku hagaagsan wa asaabahu qofka noocaasa waxa helay waxa soo gaadhay oo ku habsaday alkibar da'daa ku habsato waa odayba waa yeel weeye qofki beertan leh walahu duriyatun ubad yaryarna wuu leeyay waa oday miyaraysta oo ciyaal yaryar oo kuwii lagu sheegi jiray wadkii dhalaha caruur yaryar buu dhaloo dee wiilkii dhala iyo walaalkii dhala iyo wadkii dhala ay soomaalidu yidhahdeen marka caruur yaryar oo waktigu intifaacsanaya aanu sooba gaarayn oo yaciis oo iyagana u calancalaya ag tuban oo islaantii dambe u dhashay ducafaaw iska yaryar tamar daran oo aan weli waxba qabsan karin beertaasuu leeya wanaagsan isagiina da'daasuu taagan yahay dadkuwuu ka mas-uulka yahayna kuwa wax u taraya maaha waa kuwa isaga wax ka sugaya isagoo xaaladaa ku sugan qofkii fa asaabahaa waxa ku habsaday icsaarun haamaday fiihi naaru fiihi naarun dab baa ku sugan waa kan beeraha sidaasunu maree jiridda u jara duufaano faxtaraqat markaasay gubatayba way gubato way isu baxday taasoo kale miyaa jeceshiin baa ilahay bal maxaad kaga jawaabi lahayd mayo ilaahay uma jeclin arrinta beerta iyadu inay noocaa noqoto annagoo xaaladaa ku jirna ilaahay uma jeclin raggu dee kolley qofka oday aad buu sii dareenaya qofku markuu oday yahay ee tamartiisu iska soo ururto intii uu soo shaqaystay buu jecel yahay inuu beesha ka dhigto iska isticmaalo dee aanu in ciroobay cuudku hayaa waa cir dabadi bay yidhaha soomaalidu macnaha dee inta wuu ku mitidaya intaa waa ku mitidaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay wuxuu yihi yashiibu bnu aadam wayashibu macahu khaslataani alxirsu wa tuulu lamal qofka bani aadamkahi wuu gaboobaa labun baa laakiin wuu ciroobaa labun baa laakiin timahoodu madoobaadaanoo da yaraada laba arrimood wuxuu jecel yahay alxirs cala almaal macnaha xoolaha wuu ku dadaalaya ilaah cimriga yaa ku dheereeyana wuu leeyahay cimrigii jiro wuu markaa ku farxaya labadaa dhinac uu ka da yaraanaya sidiisa kalena wuu u gaboobay kadaalika sidaasaa yubayin allahu ilaahay uu idinku cadaynayaa lakum idinku idinka alaayaati aayaadkiisa qur'aankaa lacallakum tatafakkaruun bal in aad wax ogataan oo wax miisaantaan oo ilaahay si wanaagsan waxyigiisa u qaadataan macnaheedu waxa weeye qofkii baa yimi ilaahay buu qiyaamaha hor yimi kafadii iyo miisaankii baa taagan jannadii iyo naartii baa muuqanaya addoomihii baa la xisaabinayaa dadku wuu kala baxayaa qof kayd weyn le qof kayd yar le mid faramadhanba dabeedna wixii oo dhan liiskii waa wada cas yahay akownkiisii wuu caseeyey oo si kale dhinac kale u xaday meel kale ayuu u saaray oo uu ku bixiyey oo waxa buriyey almanna waladaa tusaalaha yaabka badan ayaa qur-aanku ka bixiyey maalintaad u baahantahay yaad waayin wixii sida odaygaas wixiisii u waaye waxaaga hagaaji idan laabudda min infaaq wa laabudda min adabi linfaaq wax bixin waa lagama maarmaan inay wanaagsanaatana waa lagama maarmaan يا أيها الذين آمنوا تذك إلهي رميو أنفقوا وحكب حية من طيبات ما كسبتم وحي أشقيتين وحكب حية ومما أخرجنا لكم من الأرض دولك النعمة دانو إذن كسوا صارنينا هكو أضيقنا وحكب حية بولهي ولا تيمموا هؤجهي سنين الخبيث منه كحن وحا هيستان كيس الليتا الضعف أه كادل تذك هسنين تنفقون بولهي رواب بحنيسا هتواب بحنيسا ولستم آخذيه walastum biaakhidiihi manaydan qaadateen haddii idinka laydin siiyo wixii a xumaa waad bixinaysaa laakiin ma jeclid in lagu quudho adiga lagu siiyo ilaa an tukmiduu fiihi idinkoo isku indhaqabto un mooyaane adigoo indha isku qabasho un ku qaata mooye ma jeclid kaa in lagu siiyo buu lahay dee ka noocaasa adiguna dadku iyo indhaha isku qabanna ha siin waclamuu waxaa ogaataan ana allaha haniyun xamiid ilaahay inuu kaaftoon yahay mahaddiisuna ay badanto mar walba xamiid maxmuud waxa mahadinaya in badan oo addoomaha ka mid a idan halkaa waxa ka muuqday waxaynu bixinaynaa inuu iyo waxaynu jecelnay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun saasa islaamku uu leeyay deeqdii saasuu islaamku u arkaya wax bixi adab u bixi shaygaad bixinaysaana ha yeesho wax tayo ah oo wanaagsan ha yeesho ilaa waxaad ku talagelaysaa maalkaagii unaad qaybiso kana uu kaasii horeeyo kana uu halkan kuu yaalo ilaahayna dareenka addoomaha iyagaa yaqaan bal labadan aayadood isku xiga dareenka addoonka see u cabirayaane odaybaa laga sheekeeyey dareenkiisa imikana qof wax bixinaya iyo qof wax qaadanaya iyo muuqaalka iyo maskaxdooda waxay ku sheekaynayso ayaa ilaahay uu sawiraya tilmaamaya adigii oo wax qaadanaya muuqaalkaad leedahay baa lagu soo dhigay muuqaalkaad yeelan lahay dee yuu saaxiibkaa yeelanina ka dah saa darteed buu nabigu laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibuhu linafsi midha aad iyo aad u yaab badan haddaba intanoo arrimoodba ee qur-aanku uu dardaarmayma mid duulimaadku ah baa ilaahay uu ka warramo daalinkii shaydaanka haaya ashaydaanu buu ilahay kaa aafaysan ee magacaa la idhaahdaa yaamurukum wuxuu idin farayaa alfaqra yacidukum alfaqra cafwan yacidukum alfaqra faqri buu idin yaboohaya oo wuxuu leeyahy intan haddii aad bixiso waxba dee soo hari maayaan jilaal baa jira busaarad baa jirta faramadhnaan baa jirta waxoo dhanba asa ay gaalada u yidhahdaan marka ka warramayaan taqaariirta qorayaan boqol sano kadib wadan hebel dadkiisaa badanaya wuxuu cunaba heli maayo iyadoo la ogsoon yahay dadkiiyo dhaqaalahu inay wada socdaan oo dee ilaahay uu sabab uga dhigay inay wax soo saaraan faqrigaasuu idin yaboohaya wayaamurukum wuxuu idin farayaa bilfaxshaa'i foolxumo bakhaylnimadu waa foolxumo ogow bulshadoo dhabarka loo jeediyaana waa foolxumo والله إلهينا يعيدكم وحيدين يبوها يا مغفرة منه دنب داف حقي سكاها طوح بحنتا ويدين كل دنب دافه وفضلا ديرات نويدين يبوها يا إنو إذن سيا ديرات بدنا وحيدان فيلين با أو أيضا شقي سنبا إنو إذن كب إذن بضيه والله إلهي واسع عليم كيب اللارن وي وحبا أنا كعرير النقنين عدا وهالكان وأكسونيا وحلا بحنيا ما أها وكلي عودك laakiin cilmigiina waa in wax laga bixiyo yu'ti ilaahay waxa uu siinaya alxikmata xikmadda iyo cilmiga man yashaau ciduu doono waman yu'ta qofka la siiya alxikmata xikmadda fahamka iyo macrifadu qofku xaqa u leeya diinta ilaahay u fahmo faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kaiira khayr badan baa la siiyey qofka ilaahay uu xikmadda diinta siiyo wamaa yadakaru ma waantoobayo ilaa ulul albaab dadka caqliga u saaxiibka ah unbaa waantoobaya waxyigu siduu wax ugu sheegayo garanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka haddii la majeeranayo la odhanayo ilaahu yaa sidiisoo kale kaa dhiga waa qof laba arrimood la siiyey maal buu ilaahay siiyo meelaha khayr kale ee aayaadku ammaaneen buu wax ku bixinaya ilaahu yaa ku siiyey xoolaha hebelo xalaasha ah oo kale siduu bixinaya aad u bixin lahaydoo daankaad waxu dhigan lahaydoo ilaahay baad markaa kaga helaya raalli noqosho iyo qof ilaahay u cilmi siiyey oo camalkiisii iyo faafintiisii iyo baridiisii intaba deeqsi ku ah isagana labadaa waa la tamaniyi karaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wamaa yadakaru ilaa ululalbaab tadakur aayaadka ilaahay wuxuu inoogu sheegaya hab qiso iyo sheeko ma ah laakiin waa waxa ilaahay ugu sheegaya addoomaha inay quluubtooda galaan dabeetana midha ay bixiyaan oo camal uu isu rogo shaygan ilaahay uu ka warramaya wamaa anfaqtum buu ilahay wixii aa bixisaana min nafaqatin wax bixinuuna bixi aa quudhaane sadaqa ah aw nadartum min nadrin ama aa isku waajibisaana nadar ah fa ina allaha yaclamu ilaahay wuu idiin ogsoon yahay oo waa ka warhaya wamaa lilaalimiina dulmifalayaasha uma sugnaanin min ansaar cid u hiilinaysa ama wax ku taraysaa ma jirta baa ilahay tabaaraka watacaala hadduu nafaqo qofku bixiyo waa caam iyo sadaqo ilaahay wuxuu ku bushaaray addoonkii inuu ogsoon yahay ilaahay baa ku ogsoon alla bushaaradaas intay laegtahay shayga ilaahay uu ku ogsoon yahay maxaad cid kale isu tusaysa nadarka halkan aayaddu ay ku ammaantay addoonka fulintiisa waa nadarka daacada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiidka saxiixa ku leeyey man nadara an yutiica allaha falyutichu qofka isku waajibiya inuu ilaahay adeeco ha adeeco nadarkiisa ha fuliyo intaasoo salaadood inaan tukdo intaa inaan ictikaafo intaasoo qur-aan inaan akhriyo intaasoo maalmood inaan soomo ha fuliyo nadarkiisa laakiin nadarku hadduu macsiyo yahay oo wax macsiyo ah oo xaraama aad ku nadarto isaga kafaaro unbaad bixinaysaa macsiyadana samayn maysid ilaahay baa waxa uu ka hadlay sadaqada iyo hababkeeda wuxuu idhi in tubduu haddii aad bixiso haddii aad muujisaan assadaqaat waxyaabaha aad bixinaysaan haddaa muujisaan fa nicim maa hiya aw fa nacim maa hiya waa iyada ayaa u barwaaqo leh way wanaagsan tahay wain tukfuuhaa haddii aad qarisaan wa tu'tuuha alfuqaraa bulshada baahanna u quudhaan oo siisaan fa huwa khayrun lakum kaasaa idiin wanaagsan oo muujintii ka sii wanaagsan labada siyoodba in lagu bixin karo sadaqadii ayaa aayaddu tilmaantay ase ay kala wanaagsan yihiin ay kala wanaagsan yihiin marka culimada qaarkood waxay leeyihiin labada qaybood ee aayadda laba xaalo oo qofku uu yeelan karaa lagu fasiraya mar waxa wanaagsanba in la muujiyo xaaladaha qaarkood xaaladaha qaarkoodna in la qariyaa fiican oo maalan marka lagaaga dayanayo khayrka ee ama aada hormuu tahay ama aad tijaar xaggiisa la eegayo talow tijaar hebel muxuu bixiyey ama cidi kugu sargoosanaysa dee inaad horseed ka noqotaa fiican sida aynu tusaalaha namaadij min asaxaaba tusaalaha asxaabta aynu kasoo qaadanayna wuxuu nabigoo yabohinaya calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy jihaadkii baa loo baxayaa mujaahidiinta intooda badani ma hayaan gaadiid ay fulaan iyo hubtoona yaa wax bixinaya abubakar cumar cuhmaan dee mid waliba cadiyadu bixiyey waa taa aynu kasoo waramayno uu nebiguna farxaya calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay ilaahay ow cuhmaan raalli baan ka ahaye ilaahay odagu raalli ka noqo iyadoo dadku uu maqlaya cala almala waxa uu mar kale leeyahay cuhmaan maanta kadib wixii dembiyuhu sameeyaa waxba ka qaadi maayo kol hadduu goobtan weyn ee cadow la isku hayo dhaqaalihii iyo cuudkaa faraha badan lagaga furtay taasoo kale dee muujintaa fiicanoo dadkii waddo khayr laho loo furay wey man sana sunnatan xasana laakiin markaan wax sababihi jirin meelaha muujintu ay wanaagsan tahay waxaa ka mid ah qofkii marka waajib wuxuu bixinaya uu yahay sida sekadii iyo waxyaabihii faradka ahaa oo kale ee ay suuragal tahay in la tuhmo la yidhaahdo waa bakayl inuu muujiyo oo dadkuna waajibka fulintiisa kaga daydaan isaguna sharaftiisa iyo cirdigiisa uu ku beri yeelo laakiin wax sababii kolkaanay jirin in hoos loo dhiga ayaa fiican oo sidaa ilaahay buu uhi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa laba arrimood baa wada socda waad bixisay dadkii u baahnaana waad gaadhsiisay dadkii u baahnaa fa huwa khayrun lakum kaasaa idiin wanaagsan nebiguna toddobadii ilaahay u hadhaynaya waxa uu ku daray warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu toddobadu ilaahay u hadhaynaya qiyaamaha waxaa ka mid a qof wax bixiyey bidigtuu ka bixiyey aadna wuu qariyey ilaa aanay bidixdiisugu ogaanin hadday qof ahaan lahayd oo kale alla wuxuu ihi wayukafiru cankum min sayi'aatikum dembiyaashiinana ilaahay waa idinka salabaynaya oo wuu idinka tirtirayaa oo waa faa'iidooyinka sadaqada wallahu bimaa tacmaluuna khabiir ilaahay baana xogogaal u ah oo aanay waxba ka qarsoomayn wax alla waxaad samaynaysaan oo dhan